idaacadda v o eda ayaa kulankii dadweyne ugu horreeyey waxa ay ku qabatay magaalada muqdisho waxaana halkudhigga kulankan dadweyne u ahaa askaraynta caruurta v o eda ayaa waxa ay horay kulamo noocaani ah uga qabatay magaalooyinka hargeysa iyo london kulankaasi waxaa daadihinayay cabdicasiis cusmaan oo ka mida tafaftirayaasha laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda waxaana ka qayb galay dhalinyaro badan oo su-aalo weydiiyey mas-uulka martida ku ahaa kulankan dadweyne oo ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid haddaba xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto wariyaha v o eda ee muqdisho ayaa warbixintan nooga soo diray kulankan oo lagu marti qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada sida ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada muqdisho ururada dhallinyarada ka howlgala magaalada aqoon-yahano iyo xubno ka socday labada gole ee dowladda ayaa su-aalo lagu weydiiyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyadoo ra-iisul wasaaruhuna uu dhinaciisa jawaabo ka bixiyey hadba su-aalaha ay weydiiyaan qaybaha bulshada ee kulankaasi ka soo qayb galay kulankan oo ka dhacay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho ayaa si gaara diiradda loogu saaray arrimaha la xidhiira dhallinyarada iyo dhibaatooyinka xilligan haysta oo ay ugu weyn tahay askaraynta carruurta da'da yar iyo qaabka lagu hakin karo waxaana daahfurkiisii hadallo kooban ka jeediyey cabdicasiis xuseen cismaan oo ka mid ah tifaftirayaasha idaacadda v o a oo isagu majaraha u hayay habsami u socodka barnaamijkan waxaa sharaf u ah idaacadda v o da inay markii ugu horreysay magaalada muqdisho ku qabato kulan dadweyne kulankan waxa uu qeyb ka yahay barnaamij idaacadda v o da ugu talagashay dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu magacaabo waa go-aankaaga marka waxaa nasiib u ah v o du inay muqdisho timaado oo kulankan ku qabato kulankan sidaad arkaysaan ama aad daawanaysaanba waxaa jooga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid oo dhallinyarada maanta halkan isugu yimid uga jawaabaya su-aalo la xiriira arrimaha dhallinyarada marka v o a waxaa fursad qaaliya u ah sharafna u ah in ay ra-iisul wasaarahana ku casuunto islamarkaana uu ka aqbalo sidoo kalena dhallinyaro fara badan ay kulankan ka soo qayb galaan si markaasi dhallinyaradu ay ra-iisul wasaaraha u weydiiyaan su-aalaha dhallinyarada la xidhiidha kulankan dadweyne oo ay idaacadda v o aadu ku qabatay magaalada muqdisho ayaa intii uu soconayey la isku dhaafsaday aaraa iyo fikrado waxtar leh oo ku wajahan arrimaha dhallinyarada waxaana halkaasi su-aalo badan oo dhallinyaradii ka soo qayb gashay madasha kulanka maskaxdooda ka guuxaysay ka qanciyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoo ugu horreynna ka jawaabay su-aal la xiriirtay siyaasadda dowladda ee ku aadan askaraynta caruurta da-da yar dastuurkeenna iyo shuruucdana siyaasadayada midna ma ogola qof aan da-dii saxda ahayn gaarin inuu ciidan noqdo inuu hub qaado ma ma ma qabo siyaasadda iyaduna qofkaas sidaan horeyba u sheegay in la ilaaliyo la daryeelo waxna la baray qabtaa haddaad aragtay ilmo under age ah oo oo qori haysta oo oo ciidan ah waa gaf dhacay waa gaf dhacay oo in la saxo u baahan annaga rikoodhkayaga iyo siyaasadayada midnaba kuma jiro in la waxeeyo marka arrintaas ayada ah inaysan dhicin baan qabnaa hadday dhacdayna oo aad aragtayna waa waxyaabaha iskaashiga dadka iyo iskaashiga dhallinyarada aynu ku sixi doonno waana waana waana abology baana ka bixin doonaa tilaabo deg degana waanu ka qaadi doonaa su-aalaha ugu muhiimsan ee uu ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ka jawaabay intii uu kulanka soconayay ayaa waxaa sidoo kale ka mid a aragtidiisa ku aadan waxyaabaha keena in caruur da-yar ay askar ku biiraan iyo in soomaaliya ay weli ka mid tahay waddamada lagu tiriyo in caruurta ay askareeyaan waxaa keenay in dhallinyaro aan wakhtiga gaarin ay galaan ciidamada fursado badan oo loo samayn lahaa oo wakhti u diiday inay helaan tusaale waxbarashadii bay waayeen tusaale waxay waayeen shaqo tusaale waxay waayeen xanaanadii waalidkii gacanta ku hayn lahaa oo ama la dilay ama waxtar noqon waayey tusaale waxay waayeen badbaadadii iyo dhaqankii fiicnaa oo bulshada halkaasaa marin habaabka xooggiisu ka bilowday siyaasadda aynu waanu aaminsannahay keliya maahayn siyaasadda iyaduna waxay ku dhisan tahay inta abuurtay in qofka dhallinyarada ahi uu ka boodo ee dariiqii saxda ahaa oo ciidan uu galo oo hadda aan sheegahayo daryeel xumada iyo maqnaanshaha ah intaas oo ruut coostkii ahaanu la diriraynaa ee maxaa loo galay ma dhahayn haddaanaan wixii keen keenay la dirinin waxa jira waa sii soconaya sida aan ula diriraynaana waa sidaas tan kale oo la xiriirta ee ma ku jirnaa annagu wadamada ciidamada askaraysta weli waa ku jirnaa annaga liiskaas asaga ah saan ku gallayna mas-uuliyadeeda waa ka warramay waa ku jirnaa laakiin waxaan noo qorshaysan uguna horaynaa ana dareemahayaa inaannu ka bixi doonno wakhti dhow ra-iisul wasaare saacid oo faahfaahin ka bixinayay ugu dambayntii su-aal ku wajahnayd sida ugu macquulsan ee ilmaha da-da yar looga weecin karo in ciidan loo qorto ayaa waxa uu sheegay intaas beddelkeeda loo baahan yahay in xoogga la saaro dhinaca waxbarashada waxaana uu qiray in xilligan ay wadaan dadaal bilow ah oo ku wajahan sidii carruurta ay u heli lahaayeen waxbarasho lacag la-aan ah miisaaniyadda dowladda yada waxaa kow ah ammaanka waxaan sugaynaa haddii alla idmo maalin miisaaniyadda dowladda yada kow waxbarashada ay noqoto inaysan dheeraana ilaahay idankiisa waa rajaynaynaa waa la socotaa maalinkii dhaweyto barnaamijkii la qabtay oo ah maaragtay go back to school barnaamijkii weynaa oo halka milyan oo arday loogu talagalay barnaamijkaasi kaashi ballaaran baan caalamka kala leenahay wuxuu ka socdaa qaybaha kala duwan oo soomaaliya ha noqoto garoowe hargeysa qaybaha kala duwan oo soomaaliya oonu gaari karoo dhan yaanu la qaybsanaa mudnaanta waxbarashada dhallinyaradu waa meel sare xasan kaafi qoyste v o a muqdisho